إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii laba boqol siddeetan iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda konton iyo shanaad ee min suurati الأncaam qaala allahu tabaaraka wa tacaalى wakadalika kala saaridaas oo kale aan nufasiru kala saaraynaa al aayaati aayaadka walitastabiina inay caddaato darteed sabiilu lmujrimiina mujrimiinta waddadooda qulna nabiga suubana innii aniga nuhiitu waa layga reebay an acbudda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aad caabudaydaan min duunillaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen qulna nabiga suubana laa attabicu raacin maa ahwaa'akum dhafafyaalkiinnu waxay jecel yihiin qad dalaltu waan lumay idan haddaan raaco wamaa ana mana ka mid ihi min almuhtadiina kuwa hanuunay haddaan dariiqiinna raaco qule nabiga subaa innii aniga calaa bayinatin xujo cad korkeedaan ku suganahay xujadaasoo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay wakadabtum idinna waad beenideen bihi birabbi rabbigay waad beenideen maa cindii agtayda ma ahaanin maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaydaan bihi cadaabka in ilxukmu xukunka iyo maamulku uma sugnaanin ilaa lilaah allaah ma ahane yaqusulxaqa xaqa ilaah waa caddeeyaa waa sheegaa wa huwa allah khayrulfaasiliina inta wax kala saarta waa kan u khayr badan qulna nabiga subana low anna cindii agtayda hadduu ahaa lahaa maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaydaan bihi cadaabka laqudiya alamru arrinka waa la faaruqi lahaa baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna wallaahu alleh aclamu asagaa u oqoon badan bidaalimiina kuwa daalimiintahay cadaabka mudan wa cinda walle agtiisa oo kaliyahay ahaadeen mafaatixu lgaybi gaybka qasnadihiisa laa yaclamuhaa xaala uusan ogeyn mafaatixdaas ilaa huwa allah maahanin wa yaclamu alla wuu og yahay maa shay filbarri dhulka ku sugan waalbaxri badda waxa ku sugan wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleen ilaa yaclamuhaa xaaladda uu og yahay inay dhacdo maahanin walaa xabbatin mir ma jirto xabbadaasoo fii dulmaati l ardi dhulka mugdiyaalkiisa ku dhex sugan walaa ratbin mid qoyan ma jiro walaa yaabisin mid qallalan ma jiro ilaa fii kitaabin kitaab xaalu ku sugan yahay maahane kitaabkaasoo mubiinin bayinan cad wakadaalika sida aayaadkaas hore aan u kala saarnay oo dariiqii hanuunka iyo dariiqii dalaalka aan u kala caddaynay kala saaridaasoo kale aan nufasilu laayaati aayaadka kala saaraynaa walitastabiina walitastabiina laba ixraaboodaa ku jirta wowda in sila laga dhigo zaa'iddo aan lagu magacaabaana culummada gabanna laakiin sila in laydhaha fiican ama tawkiid laamta caadi markaa mufasilu loogu tacallujina masderka lagu dhalaalin ta lagu jiro walitastabiina inay caddaato darteed aan u kala saaraynaa sabiilulmujrimiina mujrimiinta waddadooda dariiqada kalena wowda caadifaa laga dhigan macduuf caligiya maxduufaa laleeyahy wakadaalika kala saaridaas oo kale aan nufasilu laayaati aayaadka kala saaraynaa liyadhara alxaqu fa yucmala bihi si xaqu u caddaado oo loogu dhaqmo liyadhara alxaqu fa yucmala bihi si xaqu u caddaado oo loogu dhaqmo walitastabiina iyo inay caddaato sabiilu lmujrimiina mujrimiinta waddadooda marka ilaahay aayaddaas wuxuu noogu sheegayaa xikmadda ku jirta qur-aanku marar badan inuu ka sheekeeyo gaaladii iyo dhaqankoodii iyo caqiidadoodii inuu wax badan qur-aanku ka hadlo aad uga hadlaa wax badan uu ku celcelinaa gaalo kala duwan caqiidadoodii murankoodii waxaweyn acmaashoodii xunxumeed uu qur-aanku aad uga hadlaa maxay tahay xikmadda ku jirtaa xikmadda ku jirtaa waxaa la rabaa qur-aanku hadduu xaqa kaliya ka hadlo oo waxaan waa xaq waxaas waa wanaa waxaas waxaan la garanayn wixii dalaalka ahaa oo layska ilaali lahaa marka qur-aanku si isla eg wuxuuga hadlaa inuu marna caddeeyo dariiqa wanaagsan oo nabiyaalka dariiqaasay nabiyaalku mareen qofkii sidaas yeela wanaaggaasa la siinaa oo dariiqaas caddeeyo ammaano iyo dhanka kale inuu ka digo dariiqii xumaa oo gaalada oo naarta tegayey dariiqaasu naartuu taga hadda ka hor qole heblaa mareen waa ku halaagsameen si ballaaran in loo caddeeyo markaas waxaa soo baxayda in dariiqii dalaalko naarta tegayana uu cad yahay si layskaga ilaaliyo dariiqii xaqa oo jannada tegayana uu cad yahay si layskugu ilaaliyo loogu dheganaado labadii dariiq markaa si isla ega qur-aanka uga hadla marka waxaa taasu tusaydaa inay xaqii tahay oo xikmaddii ilaahiga aheed ay tahay in mar kasta labadaas dariiqba laga hadlo dariiqa wanaagsanna dadka loo sheego oo laydhahdo dariiqaas waa tawxiidkii waxaweye waa sunnadii waa daacadii dariiqa xun iyo dadka xunna dadka looga digo oo laydhaha waa dariiqaas waa shirkigii waa kufrigii dariiqaasu waa bidcadii waa dalaalkii dariiqaasu waa macsidii waa fisqigii si dadku iskaga ilaaliyaan oo labadaba la caddeeyo waa xikma ilaahiya qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul le nabiga subanow innii aniga nuhiidtu waxaa layga reebay an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aad idinku caabudaydaan min duunilaahi alla ka sokay xaalay ahaadeen waxa allaha ka sokeeya alla qayrkiis ah ee aad caabudaydaan aniga waa layga reebay inaan caabudo qul le nabiga subanow laa attabicu aniga raaci maa ahwaa'akum nafafyaalkiinna wax ay jecel yihiin gaaladu waxay ku socdaan waa rabitaan nafeed kuma socdaan waxyi iyo sharci sama ka soo degay caqiidadooda cibaadadooda xukunkooda iyo siyaasadooda dhammaan gaaladu waxay ku socdaan waa rabitaan nafeed waxa naftoodu rabto ay jeceshaay samaynayaan waxay naftoodu necabtana waa ka tegayaanoo waa ka fogaanayaan sidaasaa dariiqooda ah marka nabiyaalkana taas cagsigeed weeyo nabiyaalka iyaga waxay samaynayaan waxa ay amrayaan waxa ay dadka u sheegayaan waxa ay ka reebayaan waxa ay nabcanayaan waxa ay jeclaanayaan dhammaan waa waxyi samada ka yimid oo ay ilaahooda uga amar qaadanayaan marka dariiqa muminiinta iyo dariiqa gaaladu saas u kala fogi dariiqa muminiinta waa dariiqa alambiyaa ambiyadana wax allo waxaas ay ku socdaan waa waxyi min allah naftu inay rabto iyo inaysan rabin loo miisaamima ee waxaa miisaan u ah ilaahi weynaa muxuu amray muxuu diiday quule nabiga subanow laa attabicu raaci maa ahwaa'akum nafafyaalkiinnu waxay rabaan qad dalaltu waan lumay idan inittabactu haddaan raaco wamaa ana aniguna ka mid ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunayba haddaan dariiqiinna raaco oo aan gaalay idinka raaco caqiidadiinna cibaadadiinna siyaasaddiinna rabitaankiinna haddaan raaco waan baadiyoobay ummadda hanuunsanna kaba mid ma ah waa sariix weeye qofka gaalo raacay ama ha raaco caqiidadooda ama cibaadadooda ama siyaasadooda ama caadadooda qofkaas waa baadiyoobay ummadda hanuunsanna ka mid maaha waa baadiyoobay qofkaas quli nabiga subanow innii aniga calaa bayinatin xujo cad korkeedaan ku suganahay xujadaasoo min rabbi xagga rabbiga ka ahaatay aniga waxa aan samaynaa caqiidada cibaadada siyaasadda xukunka wax alla waxaan samaynaa waxaan ku socdaa calaa bayinatin min rabbi xujo cad oo rabbigai xaggiisa ka timi taasaan ku socdaa hawadiinna ma raacay ilaa wuxuu ihi subxaana wakadabtum idinku waad beenideen bihi rabbii dheh nabi maxamedo waxaad tidhaahdaa wakadabtum waad beenideen bihi halkaa loo celin laba meeloodaa loo celiya in loo celiyo sida ibnu jariir u celiyey rabbii rabbigay waa beenideen anugu xujacadaan ku socdaa xagga rabbigay ka timid idinkuna rabbigay waad beenideen waa macno iyo bihi bimaa ji'tu min alxaqi bihi ey bimaa ji'tu bihi min alxaqi xaqii aan la imid oo caddaa oon rabbi xaggiisa kala imid idinku waa diiddeenoo waa beenideen labadaas icraabood labada waa macno saxiixa ilaa labadaba waa beeniyeen gaaladu rabbina waa beeniyeen xaqii caddaa oo bayinada ahaa oo rabbi xaggiisa nabigu kala yimidna waa beeniyeen wa kadabtum idinku gaala waad beenideen bihi birabbi rabbigay waad beenideen ama bihi bimaa ji'tu bihi wixii aan la imid oo min alxaqi waad beenideen ilaah wuxuu uhi subxaana waxaad ku tiraa nabiga subano maa cindii agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna waxa aad degdegsanaydaan bihi maaga macnaha cadaabka aad leedihiin waa ku beeninaya haddaad nabi xaqa tahay keen cadaabkaas aniga agtayda ma ahaanin ilaahay gacantiisuu ku jira maa cindii agtayda ma ahaanin maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaydaan bihi cadaabka in ilxukmu xukunkuna uma sugnaan ilaa lilaahi allah maahani xukunka allah keligaa iskale xukunka kowniga xukunka sharciga labadaba allah keligiisa iskale isagaa koonkan ku tasarufa asagaa qofku doono iyo qoomku doono ciqaab iyo cadaab ku dejina qoomku doonana asagaa ka celina marka aniga shaqadaydu waxay tahay u sheega lii dadka waxa weyn xaqa diida waa la cadaaba dadka xaqa qaata waa la badbaadinaa aniga shaqadaydu sheegidda iyo gaarsiintay aheed amaa maamulka iyo cadaab keenidda waa ilaahay hawlu taalla yaqusu ilaah waa sheegaaho waa caddeeyaa alxaqa xaqa ilaah waa sheegaa wa huwa allah khayrulfaasiliina inta wax kala saarta waa midka u khayr badan quldhe nabiga suubana low anna cindii agtayda hadduu ahaa lahaa maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaydaan bihi cadaabka haddaan aniga hay lahaa cadaabka aad leedihi waa ku beenina keen laqudiya alamru arrinka waa la faaruqi lahaa baynii wa baynakum aniga iyo idinka dhexdeenna waa la kala bixi haddaan cadaabka hay lahaa war xaqa qaata waa diideen soo maaha waynu ku fariisila eber aad noqotaan laakiin cadaab anu ma hayo cadaabku gacan alluu ku jira xaafinu katiir wuxuu yidhi see loo jamcinaa aayaddan oo dhahaysa haddii agtayda uu ahaa lahaa cadaabka aad degdegsanaydaan arrinkaba waa la faaruqila waa kala bixi lahaa aayaddan saasay leedahay waxaa laga fahmaahay tusaydaa haddii cadaabka nabigu haylaha sala allahu calayh wasalam markay gaaladu diidaan inuu ku sallidayba saasaa laga fahma xadiidka saxiixa ahee bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiida caaishana caaisha waxay tihi rasuulka waxaan idhi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahayow ma ku soo maray weligaa maalin kaaga murugo badan maalinkii uhd ee toddobaatan saxaabi la dhigay adigana lagu dhaawacay xamse ibni cabdilmutalib adeerkiis ah goobta la dhigay maalin kaaga muruga badan muu soo marta markaasuu wuxuu yidhi nabigu laqad laqiitum min qowmiki wa kaana ashadda maa laqiitum minhum yowma alcaqaba tolkaa wax badanoo dhibahan kala kulmay maalin iyo laba maahayn dhib badanaan kala kulmay laakiin maalinka iigu darnaa waa yowmaalcaqaba waa markuu nabigu sala allahu calayhi wasalam madiine waxaan rabaa maka ta ku dhibtooday oo dacwadii loo diiday inuu ka wado uu aaday daa'if daa'ifuu tegey daa'ifuu markaas wuxuu yidhi war diinka allaan idiin sheegayaahe waxa weeyaan i nabadgeliyo diinta allayga dhegaysta markaasay dadkii waalnaa iyo carruurihii iyo dumarkii ku direen markaasay dhagax la dhixeen markaas isagoo dhiiggu ka qubanayo ka daadanayo uu ka soo tegi uu ka soo tegi isagoo iska socda meel uu u socdo xataa aan garanay markii dambe markii dambe nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa naftayda u bandhigay ninkii la dhihi jiray ibnu cabdiyaalliib ibnu cabdikulaal oo waxaan idhi war nin yahow bal i badbaadiyo aan ilaahay diinkiisa sheegee i badbaadi igama yeelin waa iga diidayo anoo iska murugsanoo iska socda oo xataa aan dareemayn aan waxaan ku baraarugayuu yidhi qarnu hacaalib anoo marayo iska socda qarnu hacaalib anoo marayo madaxaan kor u qaaday daruuraaba dushayda taagan waa fiiriyey malakul jibriilaa dhex fadhiya waa ii dhawaaqay wuxuu yidhi malakul jibriil ugu yidhi allaah waa maqlay tolkaa jawaabtay kuugu jawaabeen waxa ay tolkaa kuugu jawaabeen waa u maqlay ilaahi weynaa wuxuu kuu soo diray malagii buuraha si aad amar u siido oo arrinta tolka aad wax uga amarto intaas markuu malakul jibriil uu yidhi aa malagii buuruhu hadlay yuu yihi nabigu sala allahu calay wasalam malagii buuraha ayaa hadlay way salaamay markaan salaamtii ka ridiyey uu wuxuu yidhi maxamedow rabbi waan maqlay tolkaa warkoodii anuuna isoo diray si aad amar ii siido waxaad adigu rabto daad rabto labada buureed labada buurood ee magaalada maka ku hareeraysan labadaasaan ku fariisina ta kor loo qaada labadaas aa lagu dusha looga fariisina marka amar la isii maanta waa maqlay rabbi waxaa tolkaa kuugu jawaabeena anuuna isoo diray buurahaasaan xukuma aniga waa ciidanka ilaahay buuruhu amar kaliyaysi laba buurood bisaa kor loo qaadaa lagu fariisina nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam fiiri dhiiggaa ka daadana oo cirbihiisa ka kubana ta madaxa kab ka soo daatay oo meeshuu ku dhashay oo deegaankiisii oo ehelkiisii ehelnimo ku badbaadi mayaan diinna ku day mayaan halkaas isagoo maraya raxmadda nabi maxamed ku jirta oo wuxuu yidhi maya buur lagu fariisin maa waa gaalo waa kafaro waa kuwaas dilay lagu fariisin maa arjuu an yukhrij allaahu min aslaabihim man yacbud allaha laa yushriku bii shayan tan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay dhabarkooda inuu ka soo saaro kuwa ilaahay keligiis caabuda oon ilaahay u shariig yeel saasuu yidhi malagii saas uga teg marka waxaa xadiidkaasu sariixkiioo caddaynayaa cadaabkiioo loo fasaxay nebi moxamed sala allahu calay wasalam oo la yidhi idan waxa weeyaan ha la baabi'iyee inuu yidhi ilaahay dib ha uga dhigo aayaddaana waxay leedahay haddaan waxa weeyaan cadaabka hay lahaa waynu ku farisi lahaa markaa diidaan xaqa oo waa la kala bixi lahaa see loo jamcinaa waxaa loo jamcinayaa u yidhi xaafidku waana sida maxamedun amiir shinqiidina sidoo kale maray aayaddan waxay sheegaydaa cadaabka keena saacadda ay leeyihiin hadduu markaas cadaabka hayo waa ku fariisila laakiin xadiidkaanu ma sheegayo wakhtigaas ayagu cadaab inay dalbadeen wakhtigaas maaha maray leeyihiin cadaab keen isagay dhibeen dinkiyay diideen malagii markaasuu idan weydiistay markaasuu ilaahay weydiistay in dib loo dhigo laakiin saacadda ay leeyihiin keen haddaad waxaydo waa keeni lahaa markaas marka laba waqtiyoo kala duwan wey laba waqtiyoo kala duwan wey wallaahu ilaahay aclamu isagaa u oqoon badan bidaalimiina kuwa mushrikiinta daalimiinta ah oo ciqaabka iyo cadaabka mudan wa cindahu ilaah yagtiisoo kaliya ay ahaadeen mafaatixulgeyb qeybka qasnadihiisa mafaatix waa jamcu maftixin ka makhsinin oo kale makhaasin waa jamcu maftixin ka makhsinin oo kale mafaatix qasnadaha oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala aniga agteyda maahanin qeybku qasnadaha uu ku jiro macnaha qeybka qasnadaha uu ku jira agteyda maahanin waxaa kaloo laga keeni karaa mafaatix jamcu miftaxin oo bilcagsi tii hore miftax bikasri miin wa fatxi taa taasna waa furaha caadiga markaas waxay noqonayaa mafaatix furayaalka miftax haddii la yidhahdo laga keeno wa cindahu ilaahi agtiisay ahaadeen mafaatixulkaybi qeybka qasnadaha uu ku jiro laa yaclamuha xaaluusan ogayn ilaa huwa allah maahani wa yaclamu allah uu og yahay maa shay filbarri dhulka ku sugan iyo walbaxri waxa badda ku sugan qeybka qasnadihiisu allaagtiisay ahaadeen cid aan allaah ahayn ma oga xadiidka saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam mafaatixulgaybi khamsun laa yaclamuha ila allah mafaatixulgaybi waa shan cid aan alla ahaynuna ma oga markaasuu nabigu akhriyey sala allahu calayh wasalam aayadda suuratu luqmaan wuu akhriyey ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazzilu lgayf wayaclamu maa fi larxaam wamaa tadrii nafsun maadaa tagsibu qaddaa wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut shantaas weeye ilaahay cid aan ahayn uma oga tan koowaad waa cilmu saaca saacadda qiyaamuhu marka ay dhacaydo cid aan allah ahayn uma oga tan labaad waa roobku markuu soo da'ayo cid aan allah ahayn uma oga hadduu qofku yidhaahdo roobku daqiiqadahaasu di'i doonaa kaafir billahi alcadiim weyn imaamku qutubina saasu ahlucilmi ka soo naqli hal maado laakiin hadduu yidhaahdo maahan saas hadduu yidhaahdo sidaan ku naqaano xilliyada xilligaas oo kale roobaa da-a maaha taas taasu kama hadlaayo qeyb ee wuxuu ka hadlaa wixii uu hadda kahor soo maray wixii uu arki jiru ka hadlaa waxaan arki jiray oo waagi hore aan arki jiray bishaan oo kaleeto markay gaarto shan iyo toban in roobku bilowdo hadduu yidhaahdo marka maalinka berriyi oo kaleeto waa waqtigan roobka heli jirnay maahan wuxuu ka hadlay qeyb maaha wixii uu arki jiru ka hadlaa ama waa baaqane imisa waqti la heli jiray roobkii la waaye imisa waqtigan la heli jirayse ilaahay keena marka waxaweyn qeyb kama hadlin qofku hadduu yidhaahdo xilligaas waa xilligan roobka heli jiray laakiin hadduu yidhaahdo anaa ogoo xilligaa hebeluhu da-ayaa ilahay waa ku kufriyey qofkaas qur-aankana waa beena ilahay cidaan ahayn ma og tan saddexaad wa yaclamu maa fil arxaam riximyaalka waxa ku jira ilmaha caloosha ku jira rabbi cidaan ahaynu ma oga adhici karta inaad tidhaahdo hadda waaba la ogaado kombyuutara la saara wiilaa ku jira gabaraa ku jirta waa kaas aa laleeyahy laba shayba ogow tan hore marka uu biyaha yahay marka uu dhiigga yahay marka uu yahay cadka hilibkaa intaasoo dhan oo hore wax uu yahay alla kaliyaha waa koow marka dambu ilaahay inta suureeyey dhammaystiroo meeshan ku jiroo leeda kombyuutara lagu fiiriyaa laftirkeeda waxaad ka ogtahay waa waxya inuu meeshaan caloosha ku dhex dhimanaa iyo inuu dhala doono war kama haysid caloosha laftirkeedu inuu ku dhex dhiman doono iyo inuu soo baxaya war kama haysid adiga markaas laftirkeed intaad ka ka ogtaa ya ma calooshu ku daahin ma mar dhowuu soo bixin ma ku dhex dhimanaa ma markuu bannaanka yimaadu dhimanaa ma ahlu naara ma ahlu janna ma baariya ma faasiqa wax aad ka ogta waa wax ilaahay baa og cilmi kaamila oo keligiisa tan afraad wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu qadaa nafhu ma oga berri waxay shaqaysanaydo qof kastoo annaga naga mid ah maalinka berriya soo socda ama galabta ama caawo waxa aad qaban doonto ma ogid habaad aduu ku fakeraydee laakiin inaad xataa noolahayda warkamayd iska daa waxaad qabayde qorshaa kuu degsan qorshahaas adoo nool inuusan waxba aadan ka qabana dhacdo meel kale aadaada buri inaadan gaarinna waa dhacda wax aad ka ogtay berri waxaad qabayna mara imisa qorsho maalin aad ku tala gashay aan waxba kaga gelin oodan qaban tan shanaadna waxa weyn wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut naf ma oga dhulkay ku dhimanayd qof garanaya ma jiro meesha mowdka ugu dhimaanayo ma og walidaa saas daraaddeeda muuminka waxay ku keenaydaa ma taqaanid godkaagu meelu ka qodan yahaye mar kasta ilaahay u diyaar ahaw inaad la kulanto marnaba ilaahay xisyaankiisaa dhex geli diyaar iska ahow marka mafaatixulqeyb waa kuwaas ilaa wuxu uhi subxaana wa yaclamu allah wuxuu og yahay maa shay fil barri dhulka ku sugan walbaxri badda waxa ku sugan dhammaan waxa badda ku jiray waxa biriga ku sugan waa ogyahay wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa xaalu ilaahay og yahay maahani caleen kasta oo geedka dhacayda ilahay wuu ogyahay xaaladday dhacaydo walaa xabbatin mir ma jirto xabbadaasoo fii dulmaatil ardi dhulka mugdiyaalkiisa ku sugan walaa rabbin mid qoyan ma jiro walaa yaabisin mid qallalan ma jiro ilaa fii kitaabin kitaab xaaluu ku sugan yamaan kitaabkoo mubiinin cad cilmiga ilaahay ballaarnidiisa ilaahay noo sheegi dhulkaan dhulkaas ciidda waxaa ka wada buuxa miraha mirahaas waxaad dareemi kartaa dhulka marka uu abaarta yahay waa bannaan yahay daad qodbo adiga mira ma ku arki kartid laakiin roobku markuu ku do-o mira inay ku jireen markaasaa fahmay geedihii markaasay soo dhalanayaan cawsku miruu leeyahy oo xajiinkaas iyo nagarkaas iyo geedaha yaryar oo dhalatadoo dhan dhammaan geedaha baxaya miray leeyihi mirahaasay daadiyaan mirahaasi dhulkay ku jireen adiga haddaad qoddo xataa mirta inaadan araga dhaco maanta dhantaad raadinayd ciidday ku dhex jirtaa mir walba meeshay ku jirta ilahay ku ogi mir kastaaba meeshaas ay ciidda kaga jirto ilahay waa ku ogyahay wax qoyan iyo wax qalaba alla waa ogyahay dhammaan iska daa ciiddaanay ku jirto loox nafuutay ku qoranta mirtaas meeshaas ku jirta ilahay cilmigiisa ballaahmadiisa tusaalayaal ku tusaya qeybka cidaan allah ohayn inuusan ogeyn cid aan allaah ahayn inuusan qeyb ogeyn waxaan tusaalaynaynaa shan nabi iyo hal xadiid shan nabi iyo hal xadiid oo ay xaqiiqo tahay qofka fiirsada ee qur-aanka ka fahma shantaas kitaab tusaale iska wey shanta kaliya maa inuu yaqiinsanayo cid aan allaha inuusan qayb ogeyn midda koowaadoo u horumarayna waa nabi ibraahiim qur-aanka marar badan waxuu ka hadlay nebiyullaahi ibraahiim malaa'iga u yimaadeen malaa'igtaasoo isku soo ekaysiiya dad dhallinyara marti ahaanay ugu soo hoydeen markay u yimaadeen nabiyullaahi ibraahim inay malaa'ig yihiin ma oga fiiri waana la joogaan inta istaagayu dibi u qala oo soo bisleeyey markaasuu agta ka dhiga waa cunu diideen markaasuu ka cabsan u siiri marti cuntadaada cunu diida xumaanay kula damacsayn waa rasuulka ilaahi waa ululcasmiga mid ka mida waa ijmaac bacda nebiy waa kan u fadli badan rusushoo dhan ma ogan halkaan malaggan la fadhiya nin u haysta qaybka ma ogan tusaalaha labaad markay ka tageen malaa'igtii oo ay u bishaareeyeen nabiyullaahi ibraahiim waxay u tageen nabiyullaahi nuux nabiyullaahi nuux iyagoo dhallinyarahay u tageen waa naxay waa qarcame markuu arkay qoomkiisii wuxuu yaqaanaa dad xun inay yihiin inay kufsadaanay rabaan asna wuxuu u haystaa marti gurigiiu gashaday markaasuu iridda taagan yahay ayagiina naga wareegaynayi alaysa minkum rajulun rashiid u leeyay war qof wax garana idinkuma jira miya haaulaa'i banaatii hunna lakum hunna atharu lakum waa kuwaana gabdhahaydii xaasaskiinaan ku shaawaguta war martidayda ha igu fadeexaynina war martidayda ha igu ceebaynina waa uu cabsana waa welwala waa malaa'ig u timid inay halaagto gaaladan ma oga waana rasuulka ilaahi waan la jooga ma oga haddii qof qayb ogaalahaas isaga ogaala tan saddexaadoo tusaalaha saddexaada nabiyullaahi yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahiim nabiyullaahi yuusuf aabbihiis markii nabiyullaahi yuusuf ceelka lagu riday laga waayey ee inta safaraydu la baxeen masar geeyeen afartan sano muddo ah ama ku dhow ama ka badan intaba mufasiriintu waa sheegeen ayuu la'aa waxaan dhibaatadu gaartay in indhuhu dhaceen murugo keliya wuxuu joogaa shaam nabiyullaahi yuusufna wuxuu joogaa masar waa meesha loo safro fiiri safarka shaam meesha ay ka u safraan wey reer shaam oy raashinka ka soo gataan halkaasaa wiilkiisii jooga mana oga muruga indhihii la dhaceen ogaan la'a wiilkii meel uu ku sugaya warkama hayo waa nabi ilaahay haddii banu aadamku qayb ogaalaha wuu ogaalaha tusaalaha afraad waxaan ibraahim ayaan tusaalaynay luudna waa tusaalaynay yacquubna waa tusaalaynay tusaalaha afraad nabiyullaahi sulaymaan waa nabi ilaahay waa melig ilaahay wuxuu u adeejiyey shayaadiinta xataa ciidanay u ahaay shayaadiinta shimbiraha ciidankiisay ka mid ahay quraanjada warkeeduu yiqiin oo u maqli jiro mulki aan qof ka dambeeya ilaahay siina ilaahay siina wuxuu ogaan waayey shaamuu joogaa yamanna waxaa joogta islaam boqorada kaafirad oo saba kadibay islaamtay war kama hayn shimbirkii hududka ayaa inta haadayuu soo arkay iyagoo ilaahay qayrkiis caabuday markaas u yimid famakasa kayra baciidin faqaala axadtu bimaa lam tuxib waxaan soo ogaaday oon cilmi ku soo ogaaday waxaadan cilmi u lahayn meeshaanan ku soo arkay qoom ilahay qaybkiis caabuday haddii qof qayb ogaa lahaa shaamuu joogaa yaman gaala dhan iyo dowlad dhan oo ka jirto alle qaybkiis caabudayda ma uusan ogeyn tusaalaha shanaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa munaafiqiin u tashadeen waxaa la yidhi diinkan uu wado si dhabarka looga jebiyo waa in gurigiisa fadeexad laga sameeyo gurigiisa dicaayad ha laga sii daayo hal la yidhaahdo akhlaaqu dadka amraa wanaagu amraa wanaaguu ka shaqaynaa gurigiisana shartuba ka socota intaas bal dadku ha yidhaahdo markaasay yidhahdeen xaaskiisii uu nabigu jeclaa sala allahu calay wasalam caaisha bint abubakar asidiiq oo nabiga markii la yidhi ragga yaad u jeceshay abubakar wiy dumarkana gabadha uu dhalayo ah caaishan uu jeclayo xaaskiisiiyay yidhahdeen waa sinaysatay munaafiqiintii iyagoo doonaya inay dacwadiisa dhabarka uga jebiyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam arrintaas inay dhab tahay iyo inaysan dhab ahayn waa kala ogaa waa ilaa ilaahay u sheegay wuxuu gaaray murugo ta masaajidka ka istaagay inuu yidhaha wayaa iga celinaayo kuwan dacayada furaan oo qoladii munaafiqiintu ka dhasheen intay istaagan yidhahdeen wiilkayga yaa tabaka ta qola soo istaageeno yidhaahdeen rasuulka allahu hadduu annaga naga dhashaan annagaa wax ka qabanayna hadduu walaalahan ka dhashaan amarkaadaan ku fula yidhi aanta qaar istaagana yidhahdeen yaa amar ku fuli kara waa soo deg wuxuu gaaray inuu la tashado saxaabada cali iyo oo yidha caliyo sahan yeela gabadha waxbaa laga sheegaa macnaha ma iska fura oo calina yidhi dumarka ilahay waa badiyey rasuulka ilaahayo wuxuu gaaray gabadhii bariiraheeda la nooleed caaisha inuu yeero yidhahdo weligaa waxaad ku tuunta maku arag wuxuuba gaaray inta u yeero caaisha inuu yidhahdo caaishooy dembi qofka hadduu galo ilahay inuu toobad keenaa fiican day arrintaasu jirto ilahay u toobad keena ma oga inay jirto in kale ilaa ilaahay dhowr iyo toban ayuu samada ka soo dejiyey oo lagu caddeeyey inay cadow iyo shayaadiinu ka shaqayda arrintaas beriina ay gabadh shantaas waa shan nabi oo tusaale ah dii qof qeyd ogaa lahaa oo quluubta daalaca lahaa waxa weeyaan cid aan allahayn hadday qeyb ogaa laheed quluub daalaca laheed shantaasaa ogaa laha waxaan ku khatimayaa xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey caaisha waxay tidhi man zacama ana rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam yukhbiru maa fii qadri qofkii ku andacooda nebi maxamedaa ogaa oo sheegi jiray berri waxa dhacaya faqad acdama cala allaahi alfirya ilaahay been abuur weyn wuu ku been abuurtay maxaa yeele rabbi wuxuu leeyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah waxaa samaawaadka ku sugan waxaa ciharyaalka ku sugan iyo waxaa dhulka ku sugan ma oga cid aan allahayn ilaahay buu ku been abuurtay qofkii yidhaha nebi maxameda qaybkooda bukhaarigan waxaa ku taalla nabiga gabdho baraanburaya mid ka miduhu inay tidhi wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadii markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii qadin ila allah nabiyaa nugu jire berri waxa dhacaya ogey markaasuu yidhi nuguma kuma jiro hadhihin rog bicid aan ahayn ma oga waxa berri dhacaya intaas waxaan is leeyahay qof ilaah rumaysan wuu ku ogaa karaa inaan qeyb alle cidaan ahayn ogeyn waana ku fahmi karaa waana ku fahmi karaa waxyaalahaas marka waxaa ka mid ah oo qofka qayb sheegashada oo balaalka ah waxaa ka mid ah dhammaan wax kasta oo loo adeegsado oo lqeyb in lagu ogaado waxaa ka mid ah faalkii dhulka faal lagu dhigo oo la yidhaahdo waxaa la ogaana qeyb waxaa ka mid ah xibdigaha la fiiriyo oo wax laga sheego waxaa ka mid ah kitaaba roogga waxaasoo dhan waa balaal waana qeyb sheegasho walidaa sidaas daraaddeed xadiiska muslimka nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam man ataaca raafa fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman qofkii qof wax sheega u taga ee weydiiyowa afartan maalmood salaad lagama aqbalo afartan maalmood salaad lagama aqbalo dadka wax sheegga ah nuucay rabaan ha yidhaahdeen waa laygu soo degay ha yidhaahd kitaaban rogaa ha yidhaahd maskantan barkada ha yidhaahd xiddigahan fiiriya ha yidhaahd dhulkan faalsha ha yidhaahd waa la ii qabraa ha yidhaahdo dhammaan wax alla dariiquu adeegsadaba waa shaydaan oo sheeganaya awood iyo sifo allah uu iska leeyahy qofka u taga afartan maalmood salaad lagama aqbalo hadduu ka rumaystana faqad kafara bimaa unsila calaa maxamedin man ataaca raafan fasadaqahu bimaa yaquulu faqad kafara bimaa unsila calaa maxamedin hadduu markuu sheego uu yidhaahdo waxaas aad sheegtay waa ruun uu qalbiga gasho waa run wuxuu sheegay qofkaas waa ku gaaloobay diinta nabi maxamed ilahi kusoo dejiy maxaa yl waxaan sheegaynoonan adiladan akrayno waa diinta nabiga alle kusoo dejiy qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah marka ilaahay qofkii rumaysan nabi maxamed rumaysan sala allahu calayh wasalam in ilaahay qiyaamo la horgeynaa rumaysan ha hortegin hana aadin qof wax sheeg iska de hadhihin qof buka boqol u teliyaa la yidhi maxaan sameeyaa inaan iska soo fiiriyo maahane waa ogahay inuusan wax ogeyn laakiin naftaha ku sabarsiin salaadaada ilaahay aqbali ma haddau tago ilaahay weyna iska bari ilaahay tala saaro ha u tegin qof wax sheega tusaalayaalka shantaa shantaba maxamedun amiinu shaqiiti adwaa'u bayaanka wuu ku keenaa sidaan rajaynaa aayadahan aayaddan sharxeed mas'ale kale uu halkan ku keenay maxamed gulamiinu shanqiidi masaladaas kale waxay tahay abu cumar ibni cabdilbari xaafid maqrib kaafiga wuxuu ku yidhi waxyaalaha xaaraanta ee culammada muslimiintu ku ijmaaceen inay xaaraan yihiin waxaa ka mid yihi oo shaqooyinka xaaraanta maalka laga helo arriba ribada wa muhuuri lbaqaaya iyo gabdhaha jirkooda gatal dhaqaalaha ay ku qaataan wa sukti boolida wa rishaa iyo waxa weeyaan laaluushka laaluushka waxaa lagu qaato wa akhdi alujrati cala niyaaxa mowdka loo barooto wixii lagu qaato waxaa jiri jiray carabta waxay lahaayeen waxaweyn qof markuu dhinto gabdhaa la soo kirayna markaasaa laleeyahay mowdka kaala noogu boy qofaa naga dhintay markaasay isku jiibinaayeen inta booyaan oo booyaan is-ad u booyaan booyin oo macnaha dhaqala lagu rabo wey ee booyin qalbiga maaha waa xaaraan ijmaac wey waa xaaraan walqinaa heesta wax alla waxa hoobareenta iyo fanaaniintu heesta ku qaataan culammada muslimiinta waa ku ijmaceen waa xaaraan wa cala alkahaana meeshaas uga dan lahaa markuu soo rarayay waxay culammada muslimiintu ku ijmaaceen waxa lagu qaato wax sheegnimada qofka wax sheega ee dhaqaalaha saas dadka uga qaataa xaaraan wey wa dicaa'i ilgeyb qeyb sheegashada waxaasaa dhici doono waxaasaa dhici doono waa akhbaari samaa wa cala zaman iyo muustiqa iyo waxa lagu qaato kabanka wa lacib iyo cayaaraha dhaqaalaha lagu qaato barooriga waxa lagu soo helo dii dhaqaalaba lagu helo marka waa xaaraan hadday jirto in wax lagu helo waa adugu cayaar kasta barooriga saw keliya sheegima cayaaroo dhan uu leeyay cayaaroo dhan wixii lagu helo marka laga reebo tartanka fardaha la tartansiiyo iyo shiishka marka laga reebo ayada waa bannaanta taas oo xadiis saxiixa ku soo arooray tartanka fardaha la tartansiiyo jihaadkay u kaalmayna waa bannaanta shiishka labadan tasha baacaan oo wada isla tuurtamaan mid ku raayana waa bannaanta in dhaqaale lagu kala qaato ayadoo dawaabidna iskale inta kaloo cayaar ah dhaqaalaha lagu qaataa waa qamaa mana bannaana waa xaaraan qamaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa huwa allah alladii waa midka yatawaffaakum idin oofsadaa bileyla habeenka wa yaclamu ilaah wuxuu og yahay maa jaraxtum waxaad kasbateen oo shaqaysateen binnahaari maalinka uma yabcadukum allah waa idin soo bixinaa fiihi fi nahaari maalinka dhexdiisa liyuqdaa in la dhammeeyo daraaddeed ajalun muddo ajalkoo musaman la magacaabay uma ilayhi ilallah alla intii kaa uu marjicukum noqodkiinnu ahaaday uma yunabbi'ukum kadibna allah wuxuu idinkaga warramin bimaa shaygii kuntum aad ahateen tacmaluuna kuwa sameeya wa huwa allah alqaahiru waa midka qasba addoommada fowqa cibaadihi addoommadiisa korkooda xaalu ku sugan yahay wa yursilu allah wuu diraa calaykum korkiinna xafaratan malaa'ig inin ilaalida xataa idaa jaa'a axadakum qof inin ka mida markuu u yimaado almowtu geerida tawafathu waxaa qofkaas oofsanayda rusulunaa rususheenna walxaalay oofsanayaan hum rusushu laa yufariduuna aysan ka gaabinayn wixii la amray uma rudduu khalaa'iqdii waa la celiyey markay dhinteen ka gadaal ilallaahi allah loo celiyey allahaasoo mawlaahum maamulahooda ah allahaasoo alxaqi ilaaha xaqaa ah alaa baraaruga low allah keligiisa u sugnaada alqudmu qudunku wa huwa allah asracu lxaasibiina inta wa xisaabida kanu xisaabku deg deg badan weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu halka noogu sheegayaa oofsashadu laba inay tahay laba oofsashaa jirta mid yar iyo mid weyn habeen kasta markaad seexato ilaahay isagaad ku oofsadoo naftaadii qaada waa oofsasha yar oga waad gamanyo waa lulmoon waa hurdoone hurdaa ku qabane waa birqeed waa xoogaa dhimasho yar wey sakaraad yarona ka horreey midda weyn markay timaadana waa xanuunsane waa xanuunsane waa xanuunsane waa dhimane marka waa mid yar iyo mid weyn labadaba ilaahay baa oofsada qofka labadaba wa huwa allah alladii waa midka yatawaffaakum nin oofsada bileyla habeenka wa yaclam ilaah waa og yahay maa jaraxtum waxaad kasbateen oo shaqaysateen binnahaari maalinkii shaqo kasta ood maalinkii qabateenna waa ogyahay uma yabcadukum alla waa idin soo diraaho waa idin soo kiciyaa fiihi fi nahaari habeenkii markuu idin oobsado subaxda asagaa idin soo kiciya oo idinku soo celiya nafta maxaa loo soo diraa nafta liyuqdaa in la dhammeeyo ajarun muddo ajarkoo musaman la magacaabay waxaa ilaahay nafta u soo celinayaa qofkan ilaahay weyna cimrigii u qoray agtiisa waxaa rabaa cimrigii inuu dhammaysto sida darteeda qofku intuu hurday haddii muddadu ka dhammaato lagu soo celin maa nafta sida suuratu zumar ilaah ku sheegay allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut ilaahay weynaa qofka dhintana nafta asagaa ka qaada midda aan dhimanna asagaa ka qaada fii manaamia hurdada dhexdeeda fa yumsiku latii qadaa calayha lmowta markuu hurdada dhexdeeda nafta uga qaado tii waktiguu ku dhammaaday naftiisa ilaahay waa haysana nafteeda soo celima sidii u haysana sidii u hurday imisaa la arkay iyagoo say u hurdayna dib u soo kicin ilaahay weynaa wuxuu leeyahay kii waktigu ku dhammaaday nafteesi ilaahay haysanay ilaaha haysanaya wa yursilu ukhraa tii kalena waa soo dira si ay waktiga u dhammaysato waa soo diraya marka waxa weeyaan uma yabcadukum macnaheed waxa way naftii ilaahay soo celinaa markii hurdada laga soo koro waa qofkii mudda u dhimanta uma yabcadukum ilaahi weynaa waa soo diraa uma yabcadukum ilaa waa idin soo diraa fiihi fi nahaari u idin soo diraa liyuqdaa in la dhammeeyo ajalun muddo ajalkoo musaman la magacaabay ilahay wuxuu rabaa muddo qofkan ilaahay u qadaray muddadii in la dhammeeyo idan ku talagal xataa markaad seexanaydo adkaarta ku seexo midigtaada iskaga seexo adoo dhici karto inaadan dibba u soo kicin adoo og saas ku seexo adoo og inay dhici karto inaadan sooba kicin adoo qorshahaas xisaabta kuugu jiro ku seexo ha iska seexan sida xoolihii ilaa wuxuu yidhi subxaana uma ilayhi alla intikaa uu marjicukum noqodkiinu ahaaday oo haddaad dhimataan sida xoolihii iska baabi maydaan kuunu turaaban ma ahan ee ilaahay baa laydiin soo celinaa uma yunabbi'ukum allah kadib wuxuu idinkaga warramaa bimaa shaygii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeyey wax alla waxaad samayn jirteen min khayrin aw sharin ama khayra ama sharan ah uu idinkaga warramaa laydinku abaalmarinaa wa huwa allah alqaahiru waa midka qasba addoommada oo wuxuu asagu doonayuu ku fuliyaa wakhtiguu doonuu nafta ka qaadi kuu doonuu faqiir ka dhigin kuu doonuu qani ka dhigin kuu doonuu caafimaad siin kuu doonuu cudurku ridin si uu u qadaray xukunkaas cid ag mari karta male cid diidi karta ma jirto cid ka murmi karta male waa ku fula xukunka kowniga wa huwa allah alqaahiru waa midka qasba fowqa cibaadii addoommadiisa korkooda xaaluu ku sugan yahay wa yursilu ilaah waa diraa calaykum korkiinna xafadatan malaa'ig ilaalida xafadadan aayaddan waa caan malaa'igtaas laakiin laba suuroo kale aa ilaahay ku caddeeyey xafadadu inay laba kala tahay labada xafado suuratu racdi ilaah wuxuu ku sheegay dadka inuu raaciyo malaa'ig ilaalida naftoodii jirkooda oo shaqadooduba tahay qofkan inay waardiyeeyaan waxayna ka socdaan horay iyo gadaal lahum mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amriillaahi ilaah wuxuu leeyahay qofka waxaa u sugnaaday malaa'ig isbeddelayda oo horay iyo gadaal ka socota maalinkii laba malaga la socota midna horayuu ka socdaa midna gadaal markii habeen la gaaro labadaas laba kalea bedelay waxay shaqadoodu tahay inay adiga ku waardiyeeyaan iska seexane dhegtu waa daloosha sanku waa daloolaa bahala iskaga qulquli kara waardiyaa lagaa haya war iskama hayd meel intaasoo makaanaa daloosha adoon wax aad furaysatay la eragaad bir iska leeda waardiyaa lagaa haya malaa'igtaasaa taagan wax alla qadar alla kuugu talagalay maahan wax kale kuma soo aadi karaan ayagaa waardiyeynaya wixii alla ugu talagalayna waa ka wareegayeen ilaa waa ciidan ilaahay waa ciidan ilaahay kuwaas marka waa malaa'ig ilaalida qofka naftiisa malaa'igta kalena acmaasha ilaalidaa oo suuratu infidaar a ilaahay ku sheegay wa inna calaykum la xaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluuna suuratu qafna waa lagu sheegay can ilyamiini wa can ishimaali qaciid maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid marka malaa'igtaas acmaasha qortaana waa labo iyo labo oo maalinkiina labaa joogta midna midig xigo midna bidix xigo habeenkiina laba sidaas afar malagaa marka qofka udhexeeya saacad kastaba habeen iyo maalin afar habeenkiiya iyo afar maalinkiiya marka laysku darana waa sideed marka aayaddan kulli sideediya isla sheegayda wa yusiru allah waa diraa calaykum korkiinna xafadatan malaa'ig inin ilaalida xataa idaa jaa'a markuu u yimaado axadakum mid inin ka mid a almowtu dhimashada tawafathu waxaa oofsanayda rusulunaa rususheeniya oofsanayda rusushu waa malaa'igta malaa'ig walxaal ayay oofsanayaan ku malaa'igtu laa yufariduuna aysan gaabinayn fii maa umiruu wixii la amray ka gaabin mayaan aayaddan ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu ku sheegayaa qofka waxaa nafta ka qaada malaa'ig waa jamac rusul fiiri jamac wey aayad kalena ilaahi wuxuu ku sheegay asaga allah nafta qaada allaahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha wallatii lam tamut fii manaamiha aayaddaas ilahi wuxuu allah oofsada nafyaal aayad saddexaadna ilahi wuxuu ku sheegay hal malag oo laydhaha magaciisa malakulmowda nafta qaada qul yatawaffaakum malakulmowti aladii wukila bikum see loo jamcinana qolooyinka xaqiiqada iyo majaaska ayagu waxay yidhaahdaan waxa weyan inta kalena waa majaas waxa weeyaan malakulmowdaana nafta qaada qaar waxay yidhahdaan allaha xaqiiqa u qaada inta kalena waa majaas ma ahan sidaas waxay tahay ilaahay nafta asaga qaada markuu leeyahay waa sax waana usluub la fahmayo cad sababtoo ah hadda mialan fiiri meel nin madaxweynaha ka taliya ninaa dembi gala markaasuu yidhi ha la toogto maxaa laleeya yaa ninkii dilay madaxweynahaa dilay laley sooma madaxweynihii yaa dilay da midkii halkan ka tali jiray oo waxa tobanka culummadaa dilay dadkao dhan waxay yidhahdaan culummada markuu laayay soo maha masaga intaxabaaqaata ku dhufta gurigiisa inuu iska joogaan calamarka la dilaa soo maha culumadiiu laayay alaleey isagaa dilay xayla amarkiisaa lagu dilay soo maa wax wax dila waa askar maaha madaxweyneha laakiin amarkiisaa lagu dilay marka haddii amarkiisa lagu dilay isagaa dilay alaleey qofka nafta laga qaadayo yaa amray nafta laga qaado allah allahu yatawafa alanfus ilahay isagaa nafta oofsada marka xayla amarkiisaa lagu qaada taas waa allah malaa'igtan oo tawafatu rusulana jamacaana waxaa la dhahdaa acwaanu malki mowd malakul mowdkay la shaqeeyaan waxa weye nafta jirka iyaga ka soo dhoweeye waa garaacaan qofka ay ku dhegto waa ka soo jiidaan waa soo dhoweeyeen laakiin marka la siibayo ayagu waa ka fogaadaan malakul mowdkaa keligii siiba marka ayaga waxaa loogu nisbaynaa laba shayba kow jirka iyaga ka soo diyaariya tan labaad waxa weeyaan marka malakul mowdka uu siibo ayagaa ka qaada oo hadday naf fiican aheedna karfan fiicanay ku ridaanoo sidaanu carfayda hadday naf xun aheedna karfan xunay ku ridaan marka ayagii shaqadii qaybay qabteen soo maaha saasaa loogu nisbayna waxbay ka oobsadeen malkul mowdkan waxaa loogu nisbaynaa siibidda asaga keligiisaaba leh marka saddexduba waa oobsadaa waana xaq saddexduba walxaal ayay oobsadaan malaa'igtu hum malaa'igtaasu laa yufariduuna aysan ka gaabinayn wixii la amray waxa weeye nafta siidi siiba la yidhi ay u siibayaan haddii si fudayda u qaada la yidhi haddii si culus u qaada la yidhi hadday qaadaan naftii fiicneed waxa weeyaan koray samawaadkay u qaadayaan diiwaanka cilliyiinkay ku qorayaan naftii xumeedna sijiinkay ku qorayaan marka waa nadaam ilaahiya uma rudduu waa la celiy rudduu halkaa la celinaayo faacil laba meelood malaa'igtii malaa'igtii markay naftan qaadaan rabbigooday u laabanayaan uma rudduu malaa'igtii waa la celiyey ilallaahi allah loo celiyo waa macno macnaha labaad uma rudduu khalaa'iqdii nafta laga qaaday makhluuqaadkii nafta laga qaaday waa la celiyey ilallaahi allah loo celiyo allahaasoo mowlaahum maamulahooda ah nafafyaalka nafta marka la qaaday gaalana waa ku jirteen muslimiinna waa ku jireen dhammaan nafta marka laga qaado ilahiyaa loo celina allahaasaana mowlahoodii suuratlqitaalna waxaan ku soo marnay wa ana alkaafiriina laa mowla lahu gaalada mowlaba male aayaddanna mowlahoodiya laleeyi see loo jamcinaa waxaa loo jamcinaa mowlaha macaani badanay leedahay mowlaha dhowr iyo toban macnuu ku yimaadaa suuratulqitaal mowlaha macnihiisu waa naasir gaaladu gargaaro male mowluhu halkaana waa mutawalli lumuur midka arrimaha maamulaya allah isaga gaal iyo muslimba maamulaya marka mowlaha loo sugayaa waa maamule noolaha laga anfinayaana waa naasir gargaare ma leh saasay u kala duwan yihin allahaasoo mowlaahum maamulahooda ah allahaasoo alxaq ilaaha xaqaa ah alaa baraaruga low allaa keligiisu alxukm xukunku u sugnaaday wa huwa allah asracu lxaasibiina inta wax xisaabida asagaa u xukunku degdeg badan makhluuqaadka intaas la tire eg wax yar oo kooban uu ilaahay weyne xisaabtooda ku dhammaynaya wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed